wafdiga uu hogaaminayo xildhibaan gavin williamson oo ka tirsan baarlamaanka boqortooyada britain ayaa maanta booqasho ku tegay somalilan iyada oo shalayna ay wafdi ka socda midooda yurub iyo qaramada midoobay ay gaareen isla somalilan warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan dr ciise kayd maxamuud ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa wafdigan ka socday baarlamaanka ingiriiska wafdigan oo uu hogaaminayo xildhibaan gafin williamson oo ahaa mudanihii geeyey ama hormuudka ka ahaa xildhibaanadii doodda qadiyadda somalilan ku soo bandhigay baarlamaanka dalalka ingiriiska ayaa waxa ay kulan la yeesheen isla maantaba madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi kulankan wafdiga xildhibaanada ah iyo madaxweynaha somalilan ku dhex maray xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa oo warbaahintu ay debadjoog ka ahayd ayaa qaatay saacada aad u badan war qoraala oo madaxtooyada somalilan ay soo saartay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi uga mahad celiyey xildhibaanadan ka socda ingiriiska doodii ay baarlamaanka ingiriisku ka yeesheen qadiyadda somalilan waxaana lagu sheegay qoraalkan in madaxweyne somalilan u sheegay wafdigan ingiriiska ka socday xidhiirkii hore ee ka dhexeeya ingiriiska iyo somalilan madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa la sheegay inuu uga mahadnaqay xildhibaanadan iyo guud ahaanba baarlamaanka ingiriiska doodaasi ay ka yeesheen arrinta somalilan isagoo baarlamaanada kale ee dunidana dambaal u diray uu ugu baaqayo inay hoos u eegaan kana yeeshaan doodo la midata ingiriiska arrinta somalilan ugu dambayna dowladda ingiriiska ayaa lagu sheegay qoraalkan in madaxweynaha somalilan uu ka codsaday inay ballaadhiso xafiiska ay ku leedahay magaalada hargeysa si uu u daboolo islamarkaana u bixiyo adeegyo ka ballaadhan ka imika uu hayo xafiiska ingiriisku ku leeyihin magaalada hargeysa xubnaha wafdigan uu hogaaminaya xildhibaan gavin williamson ayaa la filayaa in muddo afar maalmooda ay ku sugnaadaan somalilan iyagoo socdaal ku tegi doona magaalada berbere ee dekedda ah waxaana la sheegay inay dhayndayn doonaan maalgashiga iyo dhaqaalaha dowladda ingiriisku ay ku baxiso mashaariicda horumarineed ee ka socda berbera iyo sidoo kale deegaanka taariikhiga ee laasgeel oo la sheegay iyadana in wafdigani ay booqan doonaan sidoo kale madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa shalay gelinkii dambe xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa ku qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday qaramada midoobay iyadoo la sheegay wafdigaasi inuu hogaaminaya ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya dr aadam abdi mawla oo safar shaqo la sheegay isaga ayaa wafdi uu hogaaminaya inay ku yimaadeen somalilan war murtiyeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in lagaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin nidaamka wada shaqayneed ee somalilan iyo qaramada midoobey ee ay ugu horrayso mashaariicda qaramada midoobey ka fuliso gudaha somalilan xaaladda guud ee abaaraha somalilan gobollada kala duwan ka jirta iyo arrimo ku aadan doorka qaramada midoobey ay ka qaadan karto gurmudka abaaraha waxaa kaloo kulankaasi lagu lafaguray sida la sheegay qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad ee somalilan si kastaba ha ahaatee siddeed iyo afartankii saacadood ee ugu dambeeyey wufuudda somalilan soo gaadhay ayaa ah kuwo aad u tiro badan khadar maxamed cakule v o a hargeysa